magaalada kismaayo ayaa waxaa mara hal laami kaasoo halbowlo u ah dhammaan magaalada wadadan laamiga ah ayaa ah midda ugu mashquulka badan taasoo mararka qaar uu istaago isku socodka gaadiidka haddaba dadka shacabka ee ku nool magaalada kismaayo iyo dadka isticmaala gawaarida yaryar ayaa cabasho weyn ka muujiyey gawaarida dadweynaha ay raacaan ee bielka oo dhammaantood ah isteerin midig waxa ayna sababi karaan khasaaro dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantideed isugu jira waxayna dowlad goboleedka jubbaland ka codsanayaan in wax laga qabto dhibaatooyinka oo mar kasta taagan maanta magaratay waxaan cabasho ka muujinaynaa haddaan nahay bulshooyinka ku dhaqan magaalada kismaayo bieleyda ama sida loo yaqaano mataatuuda gawaadhidaas yaa dhibaato badan caqabad badan lagu haysa magaalada waa halkii magaratay hal laamiba ku yaala magaratay halkii laami marka baabuurta dhan baa wada isticmaalaysa sidaas darteed waxaa dhacaysa adiga oo socda inuu bielkii ku istaago ama aad ku dhacdo haddii aadan ku dhicin even haddaad ku dhicin waxaa dhacaysa inay magaratay haddaad isteerinkii kolkaad tiraado go in aad ku dhacaysa bulshadii kasoo degtay oo ka degaysa xagga laamiga u daadanaysa halkay ay kaga daadan lahayn xagga kale u daadan lahayn bismillaah beeladu dhib weyn bay ku hayaan waddada waxa weeye aad bay noo dhibeen oo waddadii baabuurtii jaam khataro badan baanu kala kulannaa marka waxaanu aad u jeclaan lahayn in sistem ay u samayso dowladdii oo kala hagto jidkan iyo baabuurtan iyo bielkan adoo waddada ka soo baxayo bireelka hor qabanaya marka saad khatar gelaysaa arrintaas aad baan wala hadli lahaa dowladdu inay wax nooga qabato insha allah waxaan cabasho aad iyo aad ah ka jeedinaynaa oo aan ka qabnaa maxmadana haysataa waxay taadaan nahay dadka baabuurta yarar wato ama aan gaadiidleyda ah kale dhib waxaan ku qabnaa asagiyo laba kun ceelina waa islaan celinaysaa gawaarida bielada b lku waa inuu nadaam leeyahay waa in boosteejo uu istaago ay dadku ay ka raacaan uu leeyahay ugu dambayntiina dadka isticmaalaha gawaarida yaryar iyo shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa maamulka u gudbinaya xaaladaha adag ay kala kulmaan wadooyinka magaalada gaar ahaanna wadada ugu muhiimsan ee laamiga waxayna rajo weyn ka qabaan in caqabadahaasi uu maamulka jubbaland xal u helo si loo kala badbaadiyo shacabka iyo gawaarida ka howlgala wadooyinka magaalada kismaayo